oo mahadsan tahay maxakaadii ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka maadi maxamed guuleed qadar waxa uu kulamo la qaadanayaa mas-uuliyiin ka tirsan madaxda waddankan burundi kadib marka uu shalay soo gaaray dalkan waxaa goordhow uu kulan la qaadanayaa madaxweynaha dalkan burundi isagoo ay ka wada hadli doonaan xiriirka soomaaliya iyo waddankan burundi ra-isul wasaare ku-xigeenka marka uu shalay soo gaaray magaalada bujabuur ee caasimadda waddankan waxaa loo soo gudbiyey gobolka kitega oo ah caasimada labaad ee dalkani halka ciyaarta lagu qabanayay kadib ciyaarta xalay waxaa la dejiyay mid kamida hoteelada magaaladaas oo uu saaka kusoo booqday madaxweynaha waddankaasi hadeerta anna waxa ay leeyihiin kulan gaara labada mas-uul oo ay uga wada hadlayaan xiriirada wadamada burundi iyo soomaaliya
waa taa marka cismaanow marka laga soo tago kulankan madaxweynaha oo la leeyahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ma jiraan kulamo kale oo mas-uuliyiinta dalkaas ama mas-uuliyiinta isboortiga oo la qaatay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ama wafdiga hogaaminayaba ra-isul wasaare ku-xigeenka isla shalay marka uu soo gaaray garoonka diyaaradaha mujambuur waxa uu kula la qaatay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha waddankani iyo madax kale oo ka tirsan xiriirka kubadda cagta soomaaliya iyo caalamka qaaradda africa waxaa ka mid ah madaxweynaha bariga ee bartamaha africa ee kubadda cagta iyo mas-uuliyiin kale oo waddankan burundi dhinaca ciyaaraha u qabshan oo ay ka wada hadlayeen horumarinta ciyaaraha iyo siday uga qayb qaadan lahaayeen soomaaliya horumarkeeda waa taa marka aan kasoo gudubno kulamadan bal ka waran ciyaartooyda soomaalida ee taariikhda weyn kasoo hooyey ciyaaraha ka socday burundi iyo bal dareenka laga muujiyey markii kaalinta labaad ay ka galeen tartankaas aadaa loo soo guuldarada waxweyn ma ahayn oo cimilo roobaad aad u fara badan ayaa shalay ka jirtay garoonka ciyaaraha ee magaalada kitega sidaasna waxa ay sababteen ciyaartooydana maadaama cimilada socda ee kuleeltahay aada ula qabso waayeen si weyn usoo dhaweeyeen madaxdii kala duwanaa ay la kulmeen xalay waxaa cashar u sameeyey dhalinyarada ciyaaraha kasoo qayb galay oo guusha weyn guddoomiye horeee gobolka abid cabdi maxamed mas-uuliyiin kaleeto oo ka tirsan xiriirka kubadda cagta soomaaliya waxaana aada loo faraxsanyahay sida wanaagsan ay uga qayb qaateen horumarka ciyaaraha ra-isul wasaare ku-xigeenka oo shalab la hadlay dhalinyaradaasina si wanaagsan ayuu u dhiirigeliyay waxaanu sheegay dowladda soomaaliya ay abaalmarino ay ku farxaan ay sii doonto
waa taa marka goormo ayaa lagu wadaa in wafdigaas ra-iisul wasaare ku-xigeenka hogaaminayo iyo ciyaartooydaba ay dalka dib ugu soo laabtaan qorshuu yahay wafdiga ra-isul wasaare ku-xigeenka isla maanta ayaa laga filaya inuu soo gaaro magaalada muqdisho halka ciyaartooydana lagu wada inay berri soo gaaraan magaalada